Shixnad gargaare oo hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma andirtiya degmada Jowhara iyo waliba ay ku kooban tahay qaybo shal duwan ee raashinka iyo daawo walibana la ku wareejiyay agaasimaha isbitaalka Jowhara ee xarunta maamulka Hirshabeelle agaasima waa hay'adda gargaarka iyo caafimaadka Sodma iyo ku warbiyana gargaarkan oo lanka talagalay bulshada degmada Jowhar iyo isbitaalka oo baahiyo daawiyar ku jirta waxaa halkan gaashida sidaa u jeedaan taagan gaari raashina oo sida raashin iyo daawo iskugu jira toddoba boqol oo kartoon iyo lix iyo toban kartoon oo daawo ah oo ay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ay maanta ku wareejinayso agaasimaha guud ee isbitaalka degmada jowhar dotoresa ramla ay ugu talagashay bukaanka isbitaalka ku jira in lagu dabiibo oo la gaarsiiyo mar kasta hay-adda maareynta masiibooyinku agaasime waxay diyaar ula tahay isbitaalka jowhar oo ay ognahay xogtiisa iyo xaaladiisa aan ka warhayno in wixii karaankeena ah oo agab ah oo aan gaarsiin karno haddii alla idmo inaan gaarsiinayno waxaan dareemayaa daawadaas uu noo keenay doctor fanax ina ay ka qayb noqon doonto baahiyaha isbitaalka ka jira waxaan rajaynaynaa maalmaha iyo bilaha soo socda daawo intaan ka tiro badan inaan isbitaalka soo gaarsiiyo runtii halkan waxaan ka diraynaa shixnado maxaa la yidhaahdaa daawooyin iyo maxaa la yidhahdaa raashin oo runtii maxaa la yidhahdaa lagu caawin doono shaqaalaha iyo maxaa la yidhaahdaa iyo bukaanada usoo shaqo doonta ama usoo adeeg doonta isbitaalka jowhar oo runtii ah isbitaal referal ah oo dhammaan deegaanada gobolka shabeellada dhexe dadkiisu ay maaragtay ay u imaanayaan runtii arrintaas ayaa maaragtay hoggaanka sare hay-adda uu ugu horreeya gudoomiye maxamuud macalin cabdulle aad iyo aad u taabatay in isbitaalkii maaragtay daawadiisii ay gabaabsi noqotay taa ayuu maaragtay guddoomiyaha amar nagu siiyey inaan maxaa la yidhahdaa isbitaalkaas aan u helno maxaa la yidhahdaa daawo runtii waxaan halkan ku faraxsannahay in daawada isbitaalka aan maaragtay ku wareejinay ay maaragtay kofargarayn karta ilaa muddo laba bilood ugu yaraan oo aan rajaynayno in mujtamaca soomaaliyeed ee deegaanadaas ku dhaqan oo ay ugu horeeyaan hooyada iyo dhallaanka iyo maxaa la yidhahdaa dadka waayeelka ama dadka jilicsan in maxaa la yidhahdaa lagu caawin doono runtii waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa maxaa la yidhaahdaa sida ay isku xilqaantay agaasimaha isbitaalka oo maaragtay cabashadeeda na soo gaarsiisay waxaan rajaynaynaa inaysan noqon markii koowaad oo aan taageerno isbitaalka waxaan rajaynaynaa mashaariic iyo barnaamijyo kale inaan u helno agaasimaha guud ee isbitaalka jowhar iyo kuma hadnaegday deeqtun daawe oo isbitaalka degmada jowhara lansheenaya waxaan mahadcelin ballaaran u gudbinayaa dhammaan maamulka iyo howlwadeennada hay-adda uu ugu horeeyo guddoomiyaha iyo agaasimayaashiisa ugu damqatay baahida ka jirta isbitaalka iskuna dayday inay nagala shaqayso sidoo kale doctor fanax oo asagana gacan ka geystay sidii daawo lagu keeni lahaa isbitaalka maadaama daawo la-aan ay ka jirto xaalad adag oo gaaban uu ku jiro run ahaantii agaasima waa idinkaga mahad celinayaa sidoo kale waxaan xoog ugu mahad celinaynaa anigoo ku hadlaayo magaca shaqaalaha isbitaalka guud ee jowhar